bismillahi raxmaan raxiim sida wax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qodobada ugu dooroon warka subax ee dalka dadkii ku soo dhaawacmay qaraxyadii ka dhacay gobolka hiiraan oo la keenay magaalada muqdisho si xaaladooda caafimaad loogu dabiibo xaaladda goobihii qaraxyada ay ka dhaceen ee degmooyinka jalalaqsi iyo buulo burde oo maanta deggan iyo ciidamada amniga oo howlgallo ka wada halkaas muwaadin soomaaliyeed oo toorey dad ku dilay gudaha dalka jarmalka munaasabad soo dhoweyna oo xarunta gobolka banaadir loogu sameeyey xulka toddobiyo toban sana jirada ee qaranka soomaaliya ee kusoo guulaystay koobka bariga iyo bartamaha afrika guddoomiyaha golaha shacabka oo gaaray dalka luxemburg dunida inteeda kale wararka saakaan idinkaga haynana waxaa ugu dooroon dowladda dalka iiraan oo la saaraya cunaqabateyn la xidhiirta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ka iibisay ruushka iyo madaxweynaha dalka ruushka oo xaalad dagaal ku soo rogay afar gobol oo ku yaala dalka yukrain
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo khamiis ah taariikhdna oo ku beegan tahay labaatanka bisha tobanaad ee oktoobar sannada laba kun iyo labaiyo labaatan intii aada maqasheen qodobadii ugu doroona warka iyagaa subax ayay ahaayeen markana kusoo dhowaad ah qodobadii oo intaasi ka faahfaahsan haddii aan ku biloobo qaar ka mid a dadkii kusoo dhaawacmay qaraxyadii ka dhacay degmada ama qaraxyadii ka kala dhacay degmada jalalaqsi iyo sidoo kale degmada buula burte oo ka wada tirsan gobolka hiiraan ayaa waxaa la keenay magaalada muqdisho si xaaladooda caafimaad loogu dabiibo dadka qaarkood ee la keenay muqdisho ayaa xaaladooda caafimaad waxa ahayd mid aada u daran maadaama qaraxyadaas qaarkood dhibaatooyin kala duwan oo aada u xoogan ay gaarsiiyeen muqdisho ayaa iyagu la keenay diyaarad gaar ahna lagu keenay xaaladooda caafimaadna waxaa lagula tacaalayaa caasimada dalka ee muqdisho iyadoo dadka qaarkood dhaawacyadoodu ay yihiin kuwa aada u halis ah oo kasoo gaaray qaraxyadii ka dhacay gobolkaasi hiiraan dhanka kale goobaha qaraxyadu ay ka dhaceen ayaa saaka ah mid degan oo xaaladeedu ay tahay jebi degan inkastoo goobahaasi lagu arkayo ciidamada amniga ee dowladda federaalk soomaaliya ee halkaasi ku sugan howlgalana ka wada buundada degmada buula burta ee gobolka hiiraan oo muhiim u ahayd isku socodka dadka ayaa iyadu al-shabaab qaraxyo ay ku burburiyeen halkaasina maanta ciidamo ayaa lagu arkaya iyo saake howlgallo ka wada degmada jalalaqsi xaruntii degmadaasina qaraxyo kala duwan ama qarax ismidaamina oo aada u xoogan kuna geeriyooday guddoomiyihii hore ee degmadaasi iyo duqii degmadaasi ayaa iyaguna ka kala dhacay xaaladda goobahaasi waa kuwo aada u degan ciidamada amniga ayaan halkaasi ka wada howlgallo kala duwan markan booliska dalka jarmalka ayaa sheegay in magaalada lugweshifen oo ku taala koonfur galbeed ee dalkaasi oo muwaadin soomaaliyeed ku dilay laba qof halka mid kalena uu gaarsiiyey dhaawac halis ah iyadoo wiilkan ay boolisku qabteen kadib markii ay dhaawaceen maaha markii ugu horeysay wiil soomaaliyeed dil ku geysto dalka jarmalka jarmalka waxaa ku badan dhalinyaro soomaaliyeed oo isugu jira wiilal iyo gabdho oo qaar badan oo ka mid ah ay dalkaasi kusoo galeen tahriib iyaga oo soo maray xeebaha dalkaasi ama xeebaha dalka liibiya ama xeebaha dalalka liibiya tarkiga ee sidoo kale dalka griiga muwaadinkan soomaaliyeed ayaana waxaa lasoo warinayaa in booliisku ugu dambeyntii ay gacanta ku dhigeen maadaama isagu uu doonayay inuu baxsado dhaawac ay gaarsiiyeen kadib ayaa u suurto gashay in booliisku ay gacanta ay ku dhigaan mana ahan markii ugu horeysay uu wiil soomaaliyeed dalka jarmalka ah uu dil ka geysto waxaana soo badanaya dilalka iyo dhibaatooyinka ee qaar ka mid a soomaalida ku nool dalkaasi ee muddooyinkii ugu dambeeyey ay ka geysanayeen gudaha dalkaasi jarmalka markanse munaasabad soo dhaweyna ayaa gobolka banaadir loogu sameeyey xulka todobiyo toban sana jirada soomaaliya ee kusoo guuleystay koobka bariga iyo bartamaha afrika sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga cali aadan
halkan oo ah xarunta dowladda hoose ee xamar ayaa kulan soo dhoweyna loogu sameeyey ciyaartooyda toddobiytobanjirada qaranka soomaaliya oo ku soo guulaystay koobka bariga ee bartamaha afrika kulankan soo dhoweynta ah oo ka dhacay xarunta dowladda hoose ee xamar ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir haween iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta waxaa sidoo kale soo dhoweyntan ciyaartooyda xulka qaranka todobiyotobanjirada soomaaliya loogu sameeyey xarunta dowladda hoose ee xamar qeyb weyn ka qaatay hooyooyin ka socday toddobiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir oo soo bandhigay ciyaar dhaqmeedyo kala duwan qaar ka mid ah haweenkii kasoo qaybgalay soo dhoweyntan ayaa dareenkooda ka hadlay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dalsan halkan ayaan ka salaamayaa waxaan u rajaynayaa kuwii lagu guulaystay inuu alla ka dhigo dalsan qarankayna oo ka soreeya afrikao dhan guul ayaan hambalyaan leeyahay hambalya iyo bogaadin inta dibadda joogto iyo inta dalka joogtaba soomaaliya waxaan leeyahay hambalyo madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraatiga xasan hambalyaan leeyahay guddoomiyahayga gobolka banaadir madaale manooqe manaste hambalyaan leeyahay cayaartooyda xulka qaranka soomaaliyeed waxaan ilaahay aga rajaynayaa markay adduun weynaha la cayaarayeen inay guul ii sooyeen sidan oo kale haddaan noola guul guul aan u rajaynaa ilaahay idinkiis nabiga fadligiisa insha allah waan ku dhawaayay tv-ga dalsan waxaan leeyahay maanta waxaa halkan iskugu imaanay aan ku dabaaldegayna ama aan xuseynay guushii ay noo soo hoyeen xidigaha qaranka soomaaliyeed todobiyotobanjirada xulka soomaaliya waxaan leeyahay bishan oktoobar dhan waxay noo ahaanaysaa bil aan wada xusi doonno ama aan u dabaaldegi doonno munaasabadda quruxda badan leh iyo guushii aan ka soo hoynay bariga bartamaha afrika horta sanad walbo aan baxno waxaan niyad ahaan dhihi jirnay soomaaliya waa baxday koob ma soo qaadays iska daaya soomaaliya waa baxday qabiilaa lagu xeshi iska daaya laakiin sanadkan waxaan xaqiijinay inay soomaaliya soo kabatay inay soo ceshatay magaceedii ahaa libaaxa afrika waxaan leeyahay toddoba iyo toban jirada rajadii soomaaliya soo celiyeen magacii ahaa libaaxa afrika soo celiyeen waxay tusaale cad u yihiin inay soomaaliya ku soo biirayso hoggaanka meel walbaba ha ahaato ama isboortis ha ahaato ama horumar ha ahaato waxaan rajaynaynaa inaan kalo soo qaadno koobka afrika
ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda cali cabdi wardheere caliyare ayaa waxa uu sheegay in ganacsatada soomaaliyeed inay taageeraan xidigaha xulka qaranka todobiyotobanjirada soomaaliya oo kusoo guulaystay koobka bariga bartamaha afrika markar waa ku faraxsanahay inaan maaragtay halkan ku soo dhoweyno ciyaartooydii andar sabatiinka soomaaliya oo guusha weyn oo taariikhiga ah u soo hooyay qarankeenna iyo ummaddeenna horena waa loo soo dhoweeyey garoonka waa lagu soo dhoweeyey iyo aqalka oo waddanka looga taliyo galabtana waxaan ku soo dhoweynay aqalka dowladda hoose xamar caawana waxaan samaynay casho sidaa ogtihiin waxaana annaga maamulka keliya ilaa hadda oo ballanqaadka sameeyey marka ballan haddii la qaadana oufu bilcahdi in alcahda kaana mas-uulan weye ballan haddaa qaadda oofinaa ku xigta ayadana waa oofinaynaa waana ku faraxsannahay hadda sidaad aragteen koobka waxaad la geeyey degmooyinka o dhan matalaadooda halkan u fadhiisayaa la geeyey ciyaartooydana waa damaashaadeen dadka hore waa la dabaaldegeen waana la farxeen intii kalena caawan dhammaystiri doona haddii ilaah yirahdo soomaaliya waa guul weyn si waxay uga dhigan tahana jawaabteedoo ficla dadka soomaaliyeeda laga arkay dal iyo dabad ilaa miy iyo magaalo sida arrintan maaragtay loogu farxay loogu dabaaldegay waxaan jeclahay anoo fursaddan ka faa'iidaysanaya inaan baaq u diro dadka soomaaliyeed ee hantiilayaasha ah iyo shirkadaha ganacsiyada iyo malqabeennada iyo maamullada iyo qof kasta oo soomaaliya oo kaalin qaadan kara inuu ciyaartooyda soomaaliyeed dhiirogeliyo oo muxuu ahaay uu dabaaldegaan ka qayb qaato yaan u soo jeedinaya cali aadan axmed warbaahinta dalsan xarunta gobolka banaadir
halka warkaas aad kala socotaan waa raadiaha dalsan muqdisho soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda dowladda dalka iiraan ayaa la saarayaa cunaqabateyn la xidhiirta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ka iibisay ruushka midooda yurub ayaa sheegay inay soo ururiyeen cadeymo muujinaya in iiraan ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay u dirtay dalka ruushka oo si uu ugu adeegsado ee dagaalka uu ka wado dalka ukraine waxayna sheegeen inay diyaariyeen liiska cunaqabateynta oo ay kaga argoosanayaan arrintaasi hanaanka difaaca cirka ee wadamada reer galbeedka ay ku xoojiyeen dalka ukraine ayaa caqabad ku noqday in diyaaradaha dagaalka ee ruushka ay ka howlgalaan hawada dalka ukraine taas oo beddelkeeda waxaa ciidamada ruushka ay isticmaalayaan diyaaradahan aan duuliyaha lahayn oo qiimo ahaan aada u jaban si ay u burburiyaan bartilmaameedyadooda iyagoona cabsi ku abuuraya shacabka iyo ciidamadaba waxaa la rumaysan yahay in ruushka uu raxan diyaarada ah aan duuliyaha lahayn lagu sameeyey dalka iiraan inuu ku weeraray dalka ukraine isagoona bartilmaameysanaya warshadaha leerka iyo goobaha kale ee muhiimka ah nabiila masaaril oo u hadashay ururka midooda yurub ayaa sheegtay inuu jiro heshiis siyaasadeed oo si weyn loo wadaagay oo tilmaamaya in midooda yurub oo si dhaqso ah uga falcelinaya arrintan annaga ayaan soo aruurinay cadeymaha aan u baahnayn shaqaduna waxay ka dhex socotaa golaha ayay tiri sargaal ka tirsan midooda yurub iyo labada diblomaasi oo kale ayaa sheegay in ilaa iyo maalinta khamiista ah ama maanta oo khamiis ahba lasoo gebagabeynayo cunaqabateynta la saarayo iiraan xilligaas oo madaxda iyo midooda yurub ay kulmayaan ama ku kulmayaan magaalada brasels ee dalka belgiumka tallaabooyinkan la qaadayo ayay ku jiraan in la xanibo hantida hay-adda dowladeed shirkad ama ururo kale iyo xanibaado dhinaca safarka ah iyo hantidooda oo la xiyirayo oo la isugu darayo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ku log leh howlaha iibka diyaaradaha aan dowliyaha lahayn warkiisa wax raadiya dalsanaad kala socoteenna waanaginta
wararka adla haysaa hoobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel